waxa weeye lacadda waxaa ka dhacay dagaal aada u xoog badan ciidamada nabad ilaalinta amisom gaar ahaan kenya oo halka ku sugnaaday al-shabaab ay kusoo qaadeen weeraro oo isniidaamin u badnaa meesha ayada dagaal adag iyo wakti aada u fara badan boon dagaal ka socday haddana warbixinta aan ka helayno saraakiisha halkaa ku sugan xaruntii ciidamada amisom ay joogeen way la wareegeen dhimasho fara badan iyo dhaawac fara badanna waa u jiraa marka khasaaruhu si rasmia hadda looma ogaan karo laakiin waxaa la caddayn karaa in khasaare aada u fara badan uu meesha jiro dad fara badan ay ku dhamaadeen ciidamada qayba ka mid ahna ay helooda ay u baxsadeen baan hadda oodunaa jamaal waa gartay maxamed marka dhimashada ilaayo hadda inta aada ogaateen laydin sheega waad xaqiijin karaysaan intee bay gaarsiisantahay la leeyahay dhimashada intaan hadda ka warqabno dadka goobiyooyaasha ahaa ama saraakiisha halkaa ku sugnayd aan ka helayno waxay gaaraysaa ilaa soddon iyo shan fartan bay u dhexaysaa inta hadda halkaa ku dhimatay gaadiid fara badanna waa uu ku gubtay oo dhowr gaarayo weerarka weerar culus oo qorshaysan buu ahaa oo cadowgu ay soo abaabuleen hawarita ilaa afar baabuur baa la sheegayaa oo ismiidaamin ah inay halkaa galeen laba gaari oo u d ah iyo gaari qooqan ah iyo gaari kale oo nooca yaryarka oo raaxada ah afartaas baabuur baa la sheegayaa inay halkaas dagaaladii halkaa ka dhacay ay ka qayb qaateen marka khasaaraha waa aad buu u ballaaran yahay inta hadda aan ka warqabnana waa inahaas weye waa gartay marka askartii kale ee joogtay halka la weeraray xagee bay qabteen iyagu waxaad noo sheegtay inay meesha ka baxeen oo ay jiraan kuwo ka baxsaday dagaalka ama weerarka askartii halkaa joogtay ciidamada halkaa ku sugnaa intii soomaalida ahayd gees bay isku urursadeen oo meel aan eeridaas u dheereen bay hadda joogaan ciidamada kale oo nabad ilaalinta ah halkaa joogay qayba ka mid ahna waxaan ka warqabnaa ilaa dhowr gaari ilaa saddex gaari inay dhanka ceelwaaga xaggeeda ay aadeen oo halkaas u baxsadeen baanu ka warqabnaa inta hadda caafimaad qabto idan waa taqaanaa oo ajnabiga dalkiisa aan joogin oo haddana maaragtay goobtii uu haystay laga qabsaday kuwo kaloo intaa ka badan ayagana duurka weli ku jiro oo halkaa weli dagaal ku haysta oo oo maaragtay meel hadda ay rasmi ay gaareen aan la sheegi karin way jiraan waxaad noo sheegtay in dhimashada inta hadda adda ogtihiin ay afartan gaarayso marka afartankaasma waxa weeye ciidamada halkaa jooga ee la weeraray ee kenya ee amsom ka tirsan mise kuwa soomaaliya ayaa ku jira kuwa soomaalida hadda wax geeri ah dhaawac mooy wax geeri hadda nalooma sheegin waxay u badan yihiin ciidamada amisom bay ay u badan yihiin ciidamada hadda halkaa ku geeriyootay cadowga halkaa soo weeraray naftarkooda dagaalka dagaal waqti aada u fara badan socday oo madaafiic iyo qoryo waaweyn la isu adeegsaday buu ahaa ayaga naftarkooda khasaare aada u badan baa meesha ku gaaray keliya in oo fariisamihii ama meeshii ay weerareen ay qabsadeen keliya bay ku guulaysteen waa la dhihi karaa laakiin waxa weeye iyaga naftarkooda khasaare aada u fara badan oo naf iyo maalbale baa la sheegaya iyaga naftarkooda dhankooda inay soo gaartay waa gartay deegaanka lagu dagaalamay iyo goobta ay shabaab ku weerareen hadda xaaladeedu waa sidee mar haddii ay ka baxeen ciidankii kale meesha joogay jamaal waa su-aal wanaagsan hadda goobihii dagaalka uu ka dhacay wararka ugu dambeeya hadda aan helayno waxaan ka waraynaa in cadowgii argixisada ahaa markii arada nooca dagaalka ah ay soo kiciyeen dowladda kenya in hadda ay kasoo cararayaan oo maaragtay dhankan eelcadde markii ay kasoo baxeen eel guduud meel la yihahdo aan ka dheeray dhanka garbaxaaray kasoo xigto ilaa toban kilomitr oo kale aan uga badnayn in hadda ay kusoo guranayaan dhaawacooda iyo wixii meydkooda ahaa iyo gaadidaha meeshiina hadda xaaladeeda wax dhibaataa aysi xaalad sidii hore ay kain tahay dawe kasoo baxayaan wararka hadda ugu dambeeya oo aan ka helayno inahaas ayuu yahay maxaa inooga sheegi karaysaa ma jiraan ilaayo hadeertaan askar lala-ya hay haddii ay jiraan se maxaad nagu birin karaysaa sidoo kale haddii aada maqasheen wax dhaawacyo ah
dhaawacu goob dagaal uu ka dhacay oo haddana goobtii in cadowgii uu ka qaalib noqdo ama uu ka guuleysto ka dhacday weeye dhaawacyadii si rasmi looma ogaan karo inta hadda aan ka warqabno waxa weeye dhaawaca aada uma badno maadaama hadda ciidamadii meesha ku sugnaa ee amisom weli dagaalkii duururkii uu ka socdo oo weli duurkii la isku baxsanayo lama xaqiijin kara hadda dhaawac intuu yahay laakiin waan rajaynayaa in wakti dhow xaqiiqa ahaan la heli doono qaabka wax u dhaceen iyo inta ay dhaawac ah iyo xaqiiqadii la dul istaagi doono haddii ilahay wax askar oo oo ilaa hadeertan la la'ya ma jiraan anagu askarta wixii halkaa joogay oo soomaalida ahaa wax la la'yahay ma jiraan wixii wax gaaray wixii kale oo dhan waa meel bay ku sugan yihiin eriyada ka mid ah ay isku difaacayaan laakiin ciidamada halkaa ku sugnaaya amisom ma xaqiijin karno barnaamijkan qaabka meelaha ay ku sugan yihiin iyo dhaawacyadooda hadda meesha ay yaalaan laakiin howlahaas waan ku howlanahay inaan ogaano khasaaraha dhaawaca dhimashada rasmiga aan tabe inaan haddii alla idmo wakti dhow aan ogaano waana ku jirnaa inaan u kuwaragalno meesha ka dhacay iyo sidii loo xaqiijin lahaa maxamed xuseen alqaadi oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo oo